الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عاو إن شاء الله تعالى نحن بلاغنا إن كتاب اللوية قانون نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر نخبة الفكر ومعناه يهي الفكر وجمع فكرة ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل وكيف مالبونه يعني فكرة جمع وفعل ومعنه دعيه نخبنا ووحي لحشي مركا معنه فنقنيا أفكار في علم الحديث كصاب صني إلا صوح الشيء وحوية حلكي هل كان يسوك في مصطلح أهل الأثر يعني وحل حشي أي وحا كصاب صنيهي مصطلح علم الحديث كما قواعديته أي كصاب صنيه كتابك طبعا وكتاب أبضو أماني وهي انت إن كتابك وحكا الشيئين وذاك إسكاله والحافظ شهاب الدين شيخ اللي يقاله أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمود بن حجر العسقلاني المصري الشافعي شيخ إسكاله ولا يقاناه وانك اللي يقاناه الحافظ بن حجر العسقلاني شيخ عانك فأو وحراها sheekh halka uu ka gaadhay cilmiga iyo xifdiga xilliyadii isaga ka dambeeyey mualafaadkii ka dambeeyey haddii aad ku aragto alxaafid qaala alxaafid isaga ayuu ku dhaca yani lafdigaa haddii la ilaaqo oo aan la sheegin waxa ka dambeeya dadka kale alxaafidu fulan baa layahay laakiin wixii isaga ka dambeeyey xilliyadii dambe caam buu ku noqday xaafidka walidalika waa tay badan la isticmaalo qaalahu alxaafidu fi lfath oo fatxu lbaariga looga jeedo sharaxa uu ku leeyahay saxiixu lbukhaari mansiladaasina in waxa weeye magaca alxaafid oo ah waxa weeye laqab dadka xifdiga le muxadisiinta lagu magacaabo oo dadku ay u wada siman yihiin haddaan magac kale la sheegin inuu ku keliyoobo oo isaga lagu magacaabo taasi waa mansilad uu gaadhay xaafid ibnu xajar waxa uu dhashay toddoba boqol toddobaatan iyo saddex hijiriyadu markii ay ahayd noloshiisa badankiisana wuxuu ku qaatay isagoo adoon oo isagoo afar sano ah ayuu aabihi dhintay agoonnimo ayuu waxa weeye kusoo koray kadibna markuu sagaal sano gaaday ayuu qur-aanka alle xifdiyey oo qur-aanka dusha ka qabtay kadibna cilmiga ayuu dalbay oo waxa weeye mutun badan ayuu xifdiyey oo ay ka mid tahay sidii aynu kusoo tilmaanay muqadimatu cumdat alaxkaam inuu markuu qur-aanka dhameeyey cumdat alaxkaam min axaadiidi khayr alanaam uu xifdiyey ayaa waxa weeye tarjamadiisa lagu sheegay culum badan oo kalena waa dalbay oo luqada carbeed iyo suugaanta iyo adabka iyo balaaqada aada iyo aad buu u daneeyey kadibna markuu labaatankii ku dhadhawaaday ayuu wuxuu u soo jeestay cilmu alxadiid cilmu alxadiidka ayaa ilaahay jeclaysiiyey aada iyo aad buu u dalbay ilaa uu ku soo baxay oo mansilada aynu hadda soo tilmaamayna uu gaadhay oo xaafid waxa weeye lagu ilaaqay culimaad ajilow ah oo xilligiisii joogay oo dhammaantood la wada yaqaano mu'alafaad badan leh ayuu wax ka qaatay sida alxaafid alciraaqi saaxibu alalfiya fi lmusalax shiikhiiska lahaa aada buu u laazimay oo aada iyo aad buu uga faa'iidaystay waana ninka cilmulxadiidka waxa weeye ku soo saaray ee ku ammaanay ee ku magacaabay inuu xaafid yahay culimada wax ka qaata waxaa ka mid ah labadii shiikh ee shaaficiyada ahaa bulqini iyo ibnu lmulaqi ibnu lmulaqi iyo siraaj ddiin albulqini oo labaduba xilligaa fiqiga shaaficiyada loo daba fadhiisanayay iyagana cilmi badan buu ka qaatay oo culimada uu laazimay ayay waxa weeye ka mid ahaayeen talaamiidtiisu aada iyo aad bay u batay oo waxay noqdeen maadaama u noqdeen in calama oo la yaqaano oo caana oo cilmigiisa iyo fadligiisuba ay muuqdeen caalamkao dhan baa la ysaga yimi dalabo iyo talaamiid aad u badan buu yeeshay waxaana ugu caansan alxaafid shams اdiin asakhawi ninka fatx mugiid fii sharxi alfiyat اxadiid shiikii lahaa asakhawi oo isaguna muxadisiintii shaaficiyada ka mid ah ayaa kamida dadka laazimay ee ka faa'iidaystay ee kusoo baxay waxaa ka mida shaykhu lislaam zakariya alansaari shiika la yidhaahdo oo culimadii shaaficiyadii waaweynaa ka mid ah oo shaykhu lislaam haddii la ilaaqo fiqiga shaaficiyada culimadii dambe ninkaas bay uga jeedaan cid kale ugama jeedaan waa shay kutub badan leh minhaajka nawowi uu soo gaabiyey manhajka qulaab uu kusoo gaabiyey waxa uu leeyahay asna almaqaalib fii fii sharxi rawd الطaalib oo waxa weeye kitaabkii rawdat الطaalibiin ee nawowi lahaa kitaab laga soo gaabiyey oo ibn اlmqri alyamani uu kusoo gaabiyey ayuu wuxuu ku sharxay asna almaqaalib oo kitaab aada u qiimo badan ah xaawida nafmigiisa oo shan kun oo baydana wuxuu ku sharxay koob iyo toban mujalad oo fiqiga shaaficiga ah waa sheikh aada iyo aada caan u ah fiqiga shaaficiyada iyo cilmu lxadiidka iyo luqada intaba bac ku leh talaamiidiisa waxaa ka mid ah ibnu fahd almaki shiika la yidhaahdo oo cilmadii maka ka mid ah oo cilmu lxadiidka iyo taraajimta iyo jarxuga tacdiilka lagu yaqaanay niman noocaasa iyo niman kaleo ka badan ayaa kusoo baxay oo dhammaantood kutubtoodu mutadaawal yihiin oo lahayo shiiku markuu cilmiga kusoo baxay wuxuu bilaabay inuu ta'liif sameeyo kutub badan buu alifay ta'liifkana wuxuu ku bilaabay labaatan sano markii uu gaadhay ayuu ta'liif ka bilaabay kutubtiisuna aada iyo aad bay u badatay funuud kala duwanna waa ka koobnayd waxaa la gaadsiiyaa kutubtiisa saddex boqol oo waxla laba boqol iyo siddeetan kitaab oo funuunta kala duwana ayuu yeeshay kutubta in badan oo ka midina waa kutub cumda ah oo waxa weeye la ictimaado oo waxaa ugu weyn fatxu lbaari fii sharxi صaxiixi اlbukhaari oo culimmadu ay tilmaameen bukhaari in la sharxaa dayn ummadda lagu leeyahay bay ahayd laakiin daynta waxaa ka guday xaafid ibna xajar baa ka guday iyadoo la ogsoon yahay culimo badan oo ka horreysay inay kitaabkaa sharxeen laakiin kutubtaas isaga ka horreysay dayntii kumay dhicin laakiin kitaabkiisa ayaa wuxuu noqday kitaab waxa weeye cumdo ku ah baabkaas ku ah sidaa awgeed waata shawkaani uu yidhaahdo laa hijrata bacda alfatxi yacni bacda fatxi ilbaari xadiidkiibu ku dabaqay oo uu leeyahay meel la aado fatxulbaariga ka dambaysa oo bimacnaa loo doonto sharxu صaxiixi اlbukhaari ma ahanin mualafaadkiisu aad bay u badan yihin taadiibu taadiibkaa ka mida lisaan miisaanka ka mida taqliiq tacliiq iyo mualafaad badan oo boqolaal gaar islaami tilmaamay kitaabkiisan aynu maanta ka hadlayno dabcan shiiku kuma gaabsan oo keliya baabka cilmiga ee wuxuu xitaa ka qayb qaatay ummadda adeegeeda iyo bulshada in loo adeego ayuu ka qayb qaatay xilalka uu qabtayna waxaa ugu muhiimsanaa inuu noqday qaadi waxa weye dadka kala xukuma markii dambena waxaa laga dhigay dadka qudaada ah ninka mas-uulka usii ah qaadi lqudaa waxaa culimmadu ay yidhaahdaan walow lafdigaasi uu manhi yahay ninka qudaada mas-uulka u ah ayuu gaadhay ilahay wuxuu u jamciyey manzilo adduunyo iyo waxa weeye manzilo cilmiya labadaba waa loo jamciyey waxaana dhacday xilligiisii masar buu deganaa dabcan nolosha badankiisii uu ku qaatay waxaa dhacday nin yahuudiya xilligaana yahuuddu sidan ay dacaalamka hadda u haystaan ay ugu kibreen may ahayn dad aada u dhita ayay ahaayeen nin yahuudiya oo meel saliid ku iibiya ayaa waddadiisa waxaa soo maran baa la yidhi xaafid ibnu xaajar oo qaadi qudaa ah qudaada mas-uulkooda oo ay la socdaan dad badan ay la socdaan xawaashi badan iyo dad badan oo u wehelyeelaya ay la socdaan oo ay ka muuqato nicmo adduunya ay ka muuqato ninkii yahuudigaa nin caqli badan buu ahaa muslimiintana uu ku dhex noolaa waxa uu yidhi xaafid ibnu xajar xaafid ibnu xajar waxaad ku tidhaahdaa maalinta waxaad sheegataan haddaad muslimiinta tihiin addunyaa sijnu lmu'min adduunyadu waa qofka muslimkaa ajeelkiisa wa jannat lkaafir gaalkana jannayay tahay ishkaalkaasaa ku yimi wuxuu yidhi adiguna halkaasaan saliid la fadhiyaayo laga yaabo filkeegama inaan helin ninkan muslimkaa ele waxaa weeye walibana shiika ana nicmada iyo adduunyadaasa ka muuqan ana maalintii dambe u joojiyay waddooyintiisu taagay wuxuu ihi shiik nabiga waxaad ka sheegaysaan inuu sidaa yimi adduunyadu muslimka inay u tahay jeel u tahay gaalkana janno u tahay xaafid ibnu xajar kulli waa su-aal culus baan filay in badanoo inaga mid hadii la weydiin lahaa waa laga yaaba inay isku taagi lahay laakiin xaafidku si fudud buu uga jawaabay wuxuu yihi adigu xaalkan aad ku sugantee aadka u liita haddii loo eego waxaa ku sugaya maalinta qiyaame nicmaad ku suganta jannaad ku suganta aniguna waxaan nicmee kuu muuqda ee hadda aan ku sugana haddii loo eego waxaan isugaya aakhiro waxa weeye jeel bay yacni waxaa kale isugaya ka badan waxaan waa jeel hadda ninkii intuu la yaabay jawaabtii ayaa waxay soo naqliyaan inuu halkii ku islaamo xafid ibnu xajar mansiladaasuu lahaa kitaabkiisan u alifay ee loo yaqaano luqbat lfikar fii musطalaxi ahli اlathar sida muqadimadiisa inoogu keeni doono waa kitaab uu aad usoo shiilay oo usoo khulaaseeyey oo welibana masaa'il culimadu ay isku khilaafeen intuu dabagal ku sameeyey cilmigiis iyo waxa weeye halka uu gaadhay khulaasadii ugu fiicnay uu inaga tegay walidaalika masaa'il badan oo inoo tilmaamayo waa masaa'il uu taxqiiq ku sameeyey mutaqadimiintiina ay isku khilaafeen isaguna qowlka loo badan yahay ama muctamadka ah uu waxa weeye ku socdo walidalika kitaabku waa kitaab fila sidaa uu sheegay wuxuu kala miise kuleeyahy kitaabku inuu yahay kitaab alfaadiisa aad loo shiilo lasoo koro yani wuxuu u wareeg yahay sida mutuunta fiqiga oo kale sida mutuunta fiqigaha oo kale yani alfaadiisu inay kooban tahay macnayaal iyo axkaam badanna ay xambaarsan tahay kitaabku maadaama qiimaha uu leey oo ninka alifay uu yahay xaafid ibnu xajar kitaabkanna taxqiiqaad aada u fiican iyo masaa-isha waa aada u shaambeeyey alfaadiisana waa aada usoo koobay culimadu kitaabkan aada iyo aad bay u daneeyeen way u adeegeen qaybo badan baanay u qaybsameen qolo kitaabkan sharaxday oo isagu kow ka yahay oo kitaabkiisa wuxuu ku sharxay nuzhat nadar kitaabka loo yaqaano culimo badan ayaa iyaguna sharxay culimadaana waxaa ka mid ah culimo xilligiisii noolaa ayaa ka mid ah oo kamaal uddiin assumunni waxa weeye xilligiisa ayuu noolay waxyaabahaas waxay ka mid taha waxyaabaha lagu qiimeeyo kitaabku ahmiyadda u leeyahay kitaab ninkii lahaa uu meel yahay in la sharxo inuu kitaabkaasi muhim yahay shuruuxdiisu aad bay u badanta kitaabkan aad baa loo sharxay shuruuxdiiba waxaa loo sii sameeyey xawaashi xaashiyana waxaa la yidhaahdaa sharaxa wixii la sii saaro ayaa xaashiya la yidhahdaa musalaxa ahlicilmiga xawaashi badanna waa loo sameeyey waxaa loo sameeyey nukas oo ah meelaha muhimka ah in la tilmaamo nukasna waa loo sameeyey taqyiid lmuhimaat in la qaydo meelaha muhimka ah masaa-isha mushkilka in la bayaaniyo waxaa loo sameeyey manduumaad aada iyo aada u badan oo waxaa ugu horeeyo naqmiyey kamaaludiin ashumuni shiikaasaa naqmiyey oo waxa weeye ku gabiyey culimo badan oo ka dambeysayna iyana way ku naqmiyeen oo waxa weeye sancaani iyo culimo ka dambeysay haddana niman shanqiiqiyiina ayaa ku gabiyey oo waxa weeye manduumaad ka sima manduumaadka ama saxaha gabayga kitaabka lagu gabiyey iyaguna labaatan iyo ka badan bay gaadeen waxyaabahaas oo dhan waxay kutusaysaa qiimaha kitaabkan uu leeyahay markii dabagal lagu sameeyey kutubta u adeegtay kitaabkan oo qaababkaa kala duwan aynu tilmaanay uga adeegeysa ilaa waxa weeye toddobaatan kitaab wax ka badan ayaa waxa weeye u adeegay kitaabkan u adeegay waxaynu kusoo gabagabeyneynaa waxaa in badan la tilmaamaa oo dad badan ay tilmaamaan in xaafid ibnu xajar isagoo socdaala oo musaafira kitaabkan inuu alifay laakiin masaladaas xagga cilmiga haddii la taxqiijiyo waxaan leenahay sawaab ma ah hataa sancaani qadfu sukar fii nami nbat nuqbat dikar markuu ku naqminayay muqadimadiisa waa ka ku sheega waa ka yidhaahdaa allafaha alxaafidu fi xaali safar wahuwa wahuwa shihaab bnu cali bnu xajar wuxuu alifay xaafidku fii xaalati safar isagoo safara ayuu alifay oo ah shihaab bnu cali ibnu xajar laakiin sida sheekhaygagii ibraahim nurasay oo waxa weeye ustaad ka ah fi kuliyat alxadiid baxdi buu ka sameeyey uu ku magacaabay nuqbat lfikar diraasatun canha wa can manhajiha almubtakar baxdi noocaas oo qayima oo kitaabkan uu ku faahfaahinayo ayuu alifay oo waxa weeye la daabacay mutadaawala baxdigaas wuxuu ku taxqiijiye oo ku sugay in xaafid ibnu xajar isagoo beledkiisii masar jooga inuu kitaabkan alifay waayo tilmiidkiisii laazimay ee sakhaawi shamsudiin asakhaawi ayaa waxa uu tilmaamay kitaabkan shiiku inuu alifay sanadkii sideed boqol iyo labiyo toban sideed boqol labiyo toban hijiriyada ayuu kitaabkan alifay oo uu dhameeyey sakhaawina waa ninka ugu cilmiga badan axwaasha xaafid ibnu xajar wuxuu ka alifay kitaab dhan oo laba mujalada oo waaweyn oo uu kaga hadlayo nolosha xaafid ibnu xajar aljawaahir wdurar fi tarjamati shaykh lislaam ibni xajar oo mabuuca oo baxi b h d lagu daabacay walidalik waxa weeye xoogogaal buu u yahay waxa uu sanadkaas u alif culimada culimaa taraajimna waxay caddeeyeen xaafidku waxa weeye laga bilaabo sideed boqol iyo waxoogaa ilaa sideed boqol iyo toddobiyo toban wax ku dhow dhow inaanu ka bixin wadanka masar la yidhahda aanu ka bixin oo ay ka mid tahay sanadkan aynu tilmaamayna kitaabka uu alif labada macluuma haddaynu isu geyno in xilligaa la xaqiijiyey inuu masar joogay iyo sanadkan inuu alifayna uu inoo sugay sakhaawi waxay nooga soo baxaysa isagoo nagaadiya oo degan inuu kitaabka alifay laakiin safar aanu ku alifin wuxuu hi xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala alxamdu mahadda maantee lilaahi ilaahay bay u sugnaatay aladii allahaasoo lam yadal aan ka zuulin caliiman inuu yahay mid cilmi badan qadiiran mid waxa weeye awood leh oo bimacnaa cilmi iyo qudro labadaba ku sifaysan وصلى الله ilaahay ha amaana عalى سyidina محamed waxa weeye نebi mحamed ilaahay ha amaano aladi kaasoo arsalahu اllahu arsalahu ilaahay wuu usoo daray ilى الnaasi dadka xaggiisa inti ka ahaatay bashiiran xaalu yahay mid dadka u bishaaraynaya aطeecay wanadiiran xaalu yahay mid dadka u digaya waxa weeye caasinay وعalى ali محamedi moxamed aalkiisiina dushiisa ha ahaato salligaasi iyo salaantaasi salligaasi iyo wasaxbihi saxaabadiisa dushiisa ha ahaato wasallama hana badbaadiyo tasliiman badbaadin kaiiran badan ama bacd intaa dabadeed faina atasaaniifa kutubta la alifay fi isilaaxi ahli اlxadiid ahlu lxadiidka musطalaxoodana laga alifay qad katurat kutubtaasi waa badatay wa busitat waa la balballaabiyey oo waa la faahfaahiyey waاkhtusirat waana la koobay oo waa la soo koobay shiiku xaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala wuxuu halkaa inagu tilmaamaya jumladaas markuu muqadimada soo sheegay xamdalada uu soo sheegay iyo basmalada wuxuu inoogu tilmaamayaa halkan wax culimadu ay u yaqaanaan taariikhu lcilmi cilmi kastaaba taariikh buu leeyahy wuxuu leeyahay meeluu ka soo bilaabmo iyo waxa weeye meeluu ku dhammaado ayuu leeyahay wuxuu xaafidku halkan ku tilmaamaya in kitaabkan uu alifayo in culimadii ka horeysay kutub badan ay alifeen kutubtaasina ay badan tahay noocyadeeduna ay badan yihiin oo waxa culimadu hadda ay u yaqaanaan tadwiinu cilmi alxadiid cilmi waliba waxaa loo sameeyey tadwiin oo marka laga hadlayo cilmu lxadiidka waxaa loo sameeyey kutub badan baa hadda la alifay taariikhu tadwiin tadwiinu cilmi alxadiid tadwiinu sunna waa kutub wada matbuuca oo mutadaawala waxaa lagaga hadlayaa oo keliya xilligii taaliifku bilaabmay iyo qaababka loo alifay iyo kutubtaasi noocyada ay u qaybsamaan hadday matni tahay mansuura hadday nadmi tahay hadday shuruf tahay hadday xawaaji tahay manhajkooda qaabka loo alifay cidda aliftay siday isugu xidhan yihiin say u kala dambeeyeen waxyaabahaas oo dhan baa lagu fasaaheen waa culumta hadda cusub ee waxa weeye jaamicaadka lagu dhigo waana cilmi aada iyo aada muhim u ah inuu qofku cilmi u yeesho kutubta fankaas uu ogaado oo hadhow ay u furugaato kitaab walba kitaabka sharxaya maalan ama kitaabka u adeegaya inuu qofku si furud ugumo innagu qoryaheedii laqbad ahaa baabkaa kuma fiicnin oo maalinta kitaabka la bilaabayo udan laqbaysana laakiin kutubta lafteeda dalabatulcilmigu inay ka faa'idaystaan oo baabkaa ay sameeyaan oo waxa weeye mustalax oo kale kutubtiisa iyo manaahijtooda iyo culimada aliftay iyo waxa ku saabsan iyo tabacaad la daabacay oo sida ay u kala fiican yihiin waxyaabahaas oo dhan waxay hadda noqotay cilmi muhima oo aada loo banay waana waxyaabaha la isku dhaafay waxaa laga yaabaa inaad sidato matni kun sagaal boqol lixdanaadkii la daabacay haddana laga yaabo in kitaabki si fiican looga shaqeeyey makhduubaad caalamkao dhan inta la ysu keenay kitaabkii inta si fiican looga shaqeeyey waxa weeye loo adeegay walidaalika baabu tadwiin ayaa la yidhaahdaa xaafid ibnu xajar saasuu inoo tilmaamay wuxuu kaloo ina fahamsiinayaa xaafidka kitaabka sababta uu alifayo inay ka mid tahay maadaama culimadu ay kutub badan soo alifeen kutubtaasina ay badan tahay aqsaam badan ay u qaybsanto in la isweydiinayo maxaa kugu kalifay maadaama waxaasoo kutuba la alifay maxaa kugu kalifay inaad wakti iyo juhdi geliso inaad kitaab cusub alifto waayo wuxuu leeyahay qad katurat kutubtaasi way badanta yani kutub badan baa laga alifay welibana waxay u qaybsantaa kutub la faahfaahiyey iyo kutub la koobay labadaba waa u qaybsanta taana shiiku jumlada dambe ayuu waxa weeye kaga jawaabay yani maxaa kugu kalifay inaad aliftay ciddii ugu horeysay ee aliftay cilmu lxadiidka ama mustalaxa wuxuu ahaa shiika loo yaqaano alqaadi abu moxamed aramahurmuzi shiika loo yaqaano kitaabkiisa uu bixiyey almuxadith alfasil bayna alraawi walwaaci almuxadith alfasil bayna alraawi walwaaci waana kitaab matbuuca oo waxa weeye mutadaawala waxaana sidaa loo leeyahy ninkii ugu horeeye alifay yacni mustaqim si madax bannaan oo cilmigan khaas u ah ayuu alifay wa ilaa cid ka hadashay haddii la sheegayo oo kitaab ka aliftay mawduuc kale qawaacidda mustalaxana ku sheegtay ta noocaasa aad bay u badanta oo waxaa ka mid a imaamu shaafici kitaabkiisa alrisaala loo yaqaano oo lagu sheegay inuu yahay awalu kitaabin fii cilmi usuuli lfiqhi kitaabka ugu horeeye laga alifay cilmiga usuulu lfiqhiga kitaabka noocaas in badan oo kamid waa mustalax abwaab badan oo mustalax oo welibana sidii muxadisiinta uu u qeexay oo bal uu dawaabidda u sheegay tadliisku ka hadlayo shaadku ka hadlayo mursalku ka hadlayo oo welibana si qawaacidda culum lxadiidka ah oo faahfaahsan buu uga hadlay waman danasa maratan lam naqbal xadiidahu baa ka mid a inuu yidhaahdo ninka tadliiska hal mar ku dhaca ma aqbalna xadiiskiisa liannahu abaana lana cawrata ceebtiisuu noo muujiyey buu yidhahda tadliisku saa u faahfaahinay culumta kale culumulxadiidkana sidaasuu uga hadlaa walidaalik mar aan sanadkii labaad aan jaamacadda ahaa baxsi aan ka sameeyey oo kuliyadu ay iga dalabtay أنواع علوم الحديث في كتاب الرسالة للإمام الشافعي إلا لباطن علوم الحديث كم إذا أبوابتين وإمام دوتا أيها وحاولي كسو كلمية والشافعي في علمية الله لكن وحا الله أعلم أن الشافعي بالضرابي اللي فهمت المصطلحة خاص ومعه وهي عام يخاص يقياس يإجماع مسائل كلا أصورة أيها حوالي كذا من كتابها ولذلك خاص معه وحرم الإمام مسلم صحيح مقدمة وين ومهمة أي رسمي مقدمة لا تبوح كفة صاهنة هي قواعد علم الحديث قواعد فضل علم الحديث أي وحوي كفة صاهنة وحتى أحكامته ذا وكشيري أحكامته ذا وكشيري وحوي والمرسل في أصل قولنا وقول أهل الأخبار حجة وتقول هذا مقدمة حديث مرسل كعب قولك يلا يا قولك ضد أهل الحديث لمحدي فعل يسموها على قواعد علم الحديث لكن ومقدمة ومطلقة الكتاب في الصحيحة إن المقدمة النقط كتاب مستقل ولذلك اسم الدين علي بن المدين يا علم الظلم بالله وكأن لفي وحوي كتب في ألفين مسائش مصطلحة ذهب لكن شيخا القاضي الرامه المنزي واحد شيغينا وكتاب خاص وأه قواعد مصطلح وحد خدمنا لفي الحاكم أبو عبد الله بن الكابوري شيخ المستدرج الكلها أي يسبنا كتاب وبحيي معرفة علوم الحديث وبحيي أي ألفي كذبنا حافظ أبو نعيم الأصبهاني أي كسي حيي خطيب البغدادي ما يمي ويسبنا علم ذن آدب وأبيغي كتاب وين بو ألفي ولا إله الكفاية في علم الرواية أو حوية مطبوعة أو متداولة مؤلفات وابرين حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحاول تلمامي كتب تاسود أن إن أنا أحين كتب حريسا أو حوية آدو كلشان بيي علوم تلحوية حديث وحيمي ابن الصلاح شيخ الله يلاهده كذبناه kutubtii ka horeysay macluumaadkoodii buu meel isugu geeyey uuna habeeyey waxa weeye aada iyo aad buu cilmigan uga shaqeeyey kadibna kitaabkiisu wuxuu noqday cumdatan liman jaa man bacda waxa weeye ciddii ka dambaysay ayuu wuxuu u noqday cumdo walidalik kitaabka ibnu salax almuqadima muqadimatu ibnu salax loo yaqaan ama macrifatu culuumi alxadiid loo yaqaano kutubtii ka dambaysay isaga ictimaadin qolo ku nabmisa sida waxa weeye alxaafiq alciraaqi oo kale iyo suyuuqi oo kitaabka waxa weeye ku nabmiyey oo alfiye ka sameeyey iyo culimo badan oo sharaxday iyo culimo waxa weeye nukat u sameeyey iyo culimo xawaashi u sameeyey aada iyo aad baa loogu adeeg intaa haddii masalada aynu ku dhaafno su-aashii aynu isweydiinay ahayd xaafid ibnu xajar muxuu u alifay kitaabkan ayuu inoo tilmaamay wuxuu yihi xaafidku maadaama tafaaniiftii ay badatay oo la balballaariyey oo la koobay fasa'alanii waa i weydiisteen bacdu alikhwaani walaalada qayb ka mid ahi an ulakisa inaan usoo khulaaseeyo oo usoo koobo lahu isaga almuhima muhimka wixii muhima ee min dalika culuum alxadiidka ama qawaacidda xadiidka ka mida faajabtuhu waan ajiibay إلى سؤاله سؤال شيء طلب شيء ينكأ شيء وقاط ضلك رجاء الاندراج إن أن تهجر أغفرني في تلك المسالك في تلك تار المسالك أو الدولة تعالى شيخوح التلمان هرت كتاب كان الكوى اللي في طلب لغا طلبي إن الكوى اللي في أيو التلمامي وحنا نتاكف هاي السنين إن علمني muxaqiqiinta ahaa ee waaweynaa kutubta aanay iska alifay oo baahi loo baahan yahay inay u alifayeen walidaalik cumdihii oo kale waataynu soo dhaafnay in isagana la weydiistay cumdat alaxkaam cabdilqani ibn cabdilwaaxi xaafid ibnu xajarna halkan wuxuu inoogu tilmaamayaa kitaabkan sababta uu u alifay inay tahay in la weydiistay taasa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ta'liifka qofku inaanu ku degdegin xilliga ehel uu noqdo xitaa inaanu ku degdegin haddii aanay u muuqan baahi aanay u muuqan ama barab dadku ay ka dalbanayaan taaliif mucayana iyo qaab mucayana haddaanay sidaa ahayn aan ku degdegin ayaa waxa weeyaan ka faa'iidaysanayn waayo waataay yidhaahdaan man allafa faqad istahdaf ninka wax alifay wuxuu noqday waxa weeye hadafku noqday yacni meeshii la tooganayay ee loo qastinayay mu noqday yani dadka kusoo jeesanaya waxa weeye hadduu wanaajiyo wuxuu curdo u yahay in la xaasido hadduu xumaan kitaabkaa uu xumeeyana waxa weeye faqad istaqdas yani qofka noocaasa waa qof dalbaday in qadsi lagu sameyo yani waa laga hadlay waa laga hadlay qofkuna kitaab haddii uu alifo waa qof caqligiisii dadka usoo bandhigay waxaa sahlanaanta laga hadlay xafid ibnu xajar waxa uu waan ka ajiibay dalabkaas culimo badan baana ka dalbay oo xilligiisa joogay ayaa waxaa la yidhaahdaa kitaabka waxaa weeye weydiistay wuxuu uhi shiiku fa aqulu intaa dabadeed waxaan leeyahay anoo dalabkii ka jawaabaya alkhabar alkhabr khabr waxaa la yidhaahdaa waxa la yidhaahdo ima an yakuuna waa inay u sugnaato lahu khabarkii طurqu wadooyin bilaa cadadin tiro aan lahayn mucayanin la cayimay aw ama maca xasrin yacni inuu leeyahay طuruq maca xasrin ay la socoto iyadoo lagu koobayo طuruqdaas bimaa fawqa الاثnayn laba wax ka badan iyadoo lagu koobayo aw ama bihima ay biاlاثnayn laba in lagu koobayo aw ama biwaaxidin waxa weeye mid keliya lagu koobayo xafid ibnu xajar halkan wuxuu ku tilmaamayaa oo uu ka gelayaa cilmulxadiidku waxa uu ku dhisay wuxuu i kow alkhabar waxa khabarka la yidhahda khabarka wuxuu uga jeedaa waa waxa laynoo soo gudbiyo ee laynoo soo naqliyo maa yukhbaru bihi wey qolada usuuliyiinta iyo baraaqiyiintuna waxay ku macneeyaan inuu yahay maxtamala asidqa waalkadiba lidaatihi wixii aqbala inuu lagu sifeeyo run inuu yahay ama been yahay las ahaantiisa ayaa waxaa la yihahdaa khabar bani khabarku waa warka la sheegayo khabar xaafidku waxa ugu bilaabay ibnu salaax iyo culimadii ka horeysa halkan kamay bilaabin laakiin xaafidku sidaanu tilmaamnay maadaama kitaabkan uu taxqiiq ku sameeyey waxuu inoo tilmaamay cilmulxadiidku inuu ku dhisan yahay baabulkhabarka wax la soo naqlinay inuu ku dhisan yahay waayo musalaxa waxaynu uga jeednaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam in loogu adeego xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu ogaado kiisa saxiixa ah iyo kiisa daciifka ah axaadiista nabiguna waa akhbaaru waa wax laynoo sheegay waxaana la ogsoonyahy ibnu aadamku sidiisaba cilmiga uu xasilinayo laba qaabku ka xasilo ima biariiqi alxisi wa ima biariiqi alkhabar shay haddii aad ogaanayso laba qaabin baad ku ogaanaysa inaad xawaasta ku ogaato shayga inaad maqasho ama aada aragto ama aada dhadhamiso iyo wixii lamid sidaa waa lagu ogaa bisbaasku inuu kulul yahay bisbaasku inuu kulul yahay qofku wuxuu ku ogaanayaa dhadhamo qofkaa weligii bisbaas cunina muxuu ku ogaanaya khabar buu ka ogaanaya khabar buu ka ogaanaya dad baa u sheegaya in waxa weeye waxa bisbaaska la yihahdaa uu kulul yahay yani saasun ba wax lagu ogaada inaad shaygan adigu aada mubaasharayso ama aada dhadhamiso ama aada maqasho iyo wixii la mid a ama in lagu sheego shiika sudaysi la yidhahdo waa cod nacan yahay baa haddaad dhagaysato maxay noqonaysa waa maxsuus waxaad ogaatay inuu cod nacan yahay haddaadan dhagaysanna oo casharadiisu kusoo gaadhin waxaad leedahay waa war lagu sheegay hadduu war noqdo waa laska hubin ma suganta cid kale ma ku waafaqo iyo wixii lamid walidaalika xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam hadda inaga wuxuu inoogu soo gaadhay iyo xaafid ibnu xajar iyo culimadii salafkaba khabar buu kusoo gaadhay saxaabadii laakinyada muxuu ah maxsuus buu ah nebigoo sidaa samaynay nebigoo waxa weeye sidaa leh samictu iyo ra-aytu ay ahayd laakiin dadkii ka dambeeye waxay u noqotay baabulkhabar wixii haddii baabulkhabar uu noqdo oo wax lasoo gudbinaya uu noqdo waxaa loo baahan yahay qawaacid lagu kala sooco waxaasi inuu been yahay iyo inuu run yahay inuu sawaab yahay iyo inaanu ahayn iyo wixii lamida sidaasaa qawaaciddani ku timi walidalika xaafid ibnu xajar wuxuu tilmaamaya mintaha ku tilmaamaya markaan isticmaalaya lafdiga khabar waayo culima culimada muxadisiintu lafdiga khabar isilaaxa muxadisiinta haddii la eego maxaa looga jeeda qola waxay yidhahdeen khabar waxaa looga jeedaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalam saasaa looga jeeda qolo kale waxay yidhahdeen khabar waxaa looga jeedaa xadiidka nebiga iyo wix kasta oo lasoo naqliyo hadalkii saxaabada taabiciinta dadkii ka dambeeyey siirada nebiga iyo wixii la mida waxyaabahaas oo dhani waa baabulakhbaar khulafaa raashidiin iyo amawiyiinta iyo cabaasiyiinta iyo baababkaas oo dhan waa baabulkhabar bay dahay wax kasta oo laynoo soo naqliyo khabar baa la dahay sidaana culimada ku macnay sida caamkaayna waxa ay tahay lafdiga khabarku inuu ka caamsan yahay oo caam ka yahay lafdiga alxadiid alxadiid waxaa looga jeedaa waa xadiidka nebiga wixii nebigu uu ku hadlay sameeyey iyo wixii lamida wixii nebiga inaga soo gaaday loo nisbeeyo xadiis baa khabarna waxaa la yidhahdaa wixii nebiga loo nisbeeyey iyo wixii cid kaleba loo nisbeeyey khabar baa walidalik axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis baa lagu magacaabaya khabarna waa lagu magacaabaya aqwaasha saxaabada iyo taabiciinta laynoo soo naqliyeyna waxaa lagu magacaabaya khabar baa lagu magacaabaya lakin xadiid lagu magacaabay xaafidkuna wuxuu leeyahy waxaan u eriyey alkhabar si aan caamkaa u qaato oo bimacnaa waxyaabahaas oo dhan ay usoo gudagalaan oo hadduu odhan lahaa alxadiid waxay khaas ku noqon lahayd xadiidka nabiga calayhi salaatu laakiin wuxuu doonayaa xaafidku in xitaa aqwaasha saxaabada ee asaaniidda laynoogu soo gudbinayo in qawaacidda mustalaxa loo isticmaalo siirada nebiga iyo wixii xilligii nebiga dhacay in iyada lafteeda qawaacidda loo isticmaalo tawaariikhda lasoo naqlinayo ee waxa weeye cilmu taariikha in iyadana loo isticmaalayo qawaacidda cilmu lxadiidka loo isticmaalayo oo waxa weeye laleeyahay qisada noocaasa cumar bnu khadaab kama sugnaan taasu waa ka sugan tahay iyadoo la isticmaalayo qawaacidda cilmuxadiidka la isticmaalayo walidalik waxay kutusaysaa culimadu alfaad ay adeegsanayaan inay cilmiyeysan tahay oo lafdiga alxadiid wuxuu uga leexday oo lafdiga khabar uu isticmaalay inay caamda xafidkaas wuxuu inoogu tilmaamay haddii aynu soo ogaanay cilmiga ama xadiidka nebiga inay inaga inugu soo gaarayso baabulkhabar inugu soo gaarayso oo dalina soo gaarsiinayaan ila wixii haddii ay noqoto baabulxijki aanay noqon anaa maqlay arkay haddaanay noqon waa wax dad kuu soo gudbiyey dadkaa kuu soo gudbiyey noocyay ukaysana noocyadii ayuu shiiku inoo tilmaamay wuxuu yihi ciddaa kuu soo gudbinaysaa horta waa turuq yacni waa asaaniid aariiq waa alisnaad isnaad culimadu waxay u yaqaanaan waa xikaayatu ariiqi lmatni in laga waramo wixii ku gaadhsiinayay matniga oo silsilada taxan ee waxa weeye xadaanaa fulan qaala xadaanaa fulan waa wadadii ku gaadhsiinaysa matniga inama alacmaalu biniyaat matniga noocaasa wadadii ku gaadhsiinaysa wy hadalka laga hadlayo ee la faahfaahinayo la sheegayo waxa ay tahay xikaayo laga xikaayonayo waxa weeye wadadii nafsiga ku gaadsiinaysa kaa isnaad baa leeyahay ama si kale haddii loo dhigo waa silsilada taxan ee la ysdaba dhigay ee dadka ah lab iyo dhadi ku doona ha noqdo ee ku gaadsiinaya nafsiga ku gaadsiinaya kaasaa isnaad leeyahay culimaduna ariiqna way u isticmaalaan hada alxadiid صحيح أما حسن بمجموع طرقه طرقه سهدي الله يسجي بمعنى أسانيد سهدي الله يسجي صحيح أما حسن والنقري صحيح أما حسن أيضا النقري صحيح يعني لغيره أما حسن لغيره والنقري ولذلك taas iyadoo la eegayo oo duruqdaa la eegayo noocyaa ka soo baxay shiikhu wuxuu leey qaabkaa uu nagu soo gaadhay xadiidkaa la eegaya bimacnaa dadkaa inoo soo gudbiyey ayaynu eegayna haddii dadkaasi ay yihiin bilaa cadad dad la soo koobaya maha laa yucaddu walaa yuxsa wax la soo koobaya maha oo aan cadad lahayn inay sidaa noqoto iyo in ay cadad yeelaan hadday cadad yeelato cadadkaasi ma midbaa ma labaa ma laba wax ka badanba oo aan gaadhin waxa weeye mutawaatirkii aan gaadhin halkaana qaybaa ka soo baxay mid walba shiiku isagaa inoo faafaahin doona wuxuu leeyahy shiikhu alkhabar khabar waxaa la yidhaahdo ima an yakuuna waa inay u sugnaato lahu khabarkii turuqun asaaniid wadooyin duruqdaasoo bilaa cadadin tiro aan lahayn oo bimacnaa badan cadadkaasoo mucayanin aan koobnayn aw ama maca xasrin yacni cadad weeye maca xasrin ay weheliso koobid la koobay bimaa fawqa alinaynina lagu koobay laba wax ka badan lagu koobay yacni waa koobayn hadduu kooban yahay qaybtii hore ay naga baxay kii koobnaa waa sii qaybsamay inuu kooban yahay bimaa fawqa alinaynna uu ku kooban yahay yacni laba inaanu ka badnay oo laba u yahay aw ama bihima laba ayuu ka ku kooban yahay waxaa baxay laba wixii ka hooseeyey iyo laba wixii ka badnaa oo saddex ka bilaabmaya labaduba waa bax waa bihima aw ama biwaaxidin buu ku kooban yahay mid keliya ayuu ku koobaya yani qofka inoo soo gudbiyey khabarkaas waa qof keliya oo cid aana ka wareey shiiku waxa uu falwalu ka koowaad almutawaatiru mutawaatir baa layihaha almufiidu waa ka faa'iideynaya lilcilmi cilmiguu faa'iideynayaa alyaqiiniyi la hubay bishuruudihi shuruudiisana waa ku faa'iideynaya ka koowaad oo ah bilaa cadadin mucayan ciddii warkaynoo soo gudbinaysa haddii tiro aanay lahayn oo aan la soo koobayn waxaa la yidhahdaa mutawaatir ba mutawaatirna waxaa laga keenay min atawaatur uma arsalnaa rusulanaa tatra yacni mutataabiciin waa dad iska soo dabadhacay shayga iska soo dabadhacaya ee iska daba imanaya ayaa waxaa la yidhaahdaa tawaatur ba shaygaas waa iska dabayi maadaama ay badan yihiin oo ay iska soo daba dhacayaan ayaa waxaa loogu magacaabay mutawaatir baa loogu magacaabay mutawaatirka shiiku wuxuu ku sheegay wuxuu yihi waa ka faa'iideeya cilmi yaqiiniga cilmi yaqiiniga waxaa la yidhaahdaa waa cilmiga aan u baahnayn in wax loo daliishado oo adilo loo doono aan daliil u baahnayn bimacnaa lagu khasban yahay in la rumeeyo qofku uu ku khasban yahay kaasa waxaa la yidhahdaa cilmi yaqiiniya ba cilmi qaciyana waa la yidhaahdaa cilmi daruuriyana waa la yidhahda magacyadaas oo dhan ayaa lagu magacaabay sheikhu wuxuu tilmaamay cilmigaa yaqiinigaa iskama faa'iideeyo ee shuruud loo dejiyey ayuu ku faa'iideeyay shuruudaana shiikhu masriga kuma sheegin sharaxa ayuu ku sheegay waxaana tahay shuruudaas uu yaqiinta ku faa'iideynaya kow cadad badan oo waxa weeye caadadu ay mustaxiil ka dhigayso dadkaasi inay been isku waafaqaan in waxa weeye ay inoo soo gudbiyaan dadku waa inay badan yihin badnaanshahaasina waa inay gaadhaan in aynu qadcino oo aynu goyno dadka noocaasa inaanay beesheen oo been aanay isku waafaqan waa shardiga koowaad ka labaad dabaqaad warkaa laynoogu soo gudbinayo mid kastoo ka mida waa inuu noocayo bimacnaa saxaabadii baa inoo soo gudbinayo saxaabadii waa inay badan yihin oo saasoo kale ay yihin saxaabadii waxaa ku xigay taabiciinta taabiciintuna waa inay tilmaantaa leeyihin oo waxa weeye dad badan oo caadigu ay mustaxiil ka dhigayso inay been sheegayaan waa inay noqdaan iyo dabaqaadkii ka dambeeyey ilaa waxa weeye laga soo gaarayo xilliyadii kutubta la alifay ee asaniidu ay istaagtay ee ay kala doobay waxaa ka mid a shuruuda in dadkaasi waxa ay sheegayaan uu ku dhammaado xisi xisi inuu ku dhammaado waanu maqalnay waanu aragnay iyo wixii lamida waxay ka sheekeynayaan inaanay noqon sidaasaanu ku ijtihaad ama sidaasaan naloo sheeg ilaa dhammaadka inaanu sidaa noqon oo maalan isnaadki wuxuu noqday laga bilaabo bukhaari oo kale shuyuukhdiisii waa bateen shuyuukhdii kasii dambaysana waa bateen taabiciintii oo kusii xigtaana aada bay u bateen shuruuddii waa laga saxaabadii oo ku xigtayna aada bay u bateen laakiin saxaabadii waxay inoo soo gudbiyeen ma noqon nebigaanu maqalnay ama nebigaanu aragnay oo sidaas samaynay inoomay soo gudbiyen waxay inoo soo gudbiyeen dadkii madiinaa waxay ku sheekaysanayeen waxaasi inay dhaceen iyo wixii lamid xisi inoomay soo gudbiyen ta noocaasa waxaan leenahay mutawaatir noqonayso wayna dhacdaa war inuu faafo oo dadku ay kala qaataan iyagoo kalsooni u kala qaadanaya warkaasina laga yaabo inaanu sugnayn oo iyadoo aan beena sheegayn waxa weeye malihii lagu khaldamay waxaana culimadu ay u tusaaleeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligii uu dumarkiisa ka fogaaday sida saxiixeynka ku sugan ee waxa weeye ictizaal uu ku sameeyey mudabiran xaasadkiisii uu ka fogaaday ayaa waxa weeye magaalada madiina waxaa ku faafay ana nabiya sala allahu alayhi wasalama dallaqa nisaaa nebigu dumarkiisii inuu furay dhammaantood ayaa magaalada ku faafay magaalada ayay ku faafay ilaa cumar ibnu alkhadaab oo waxaa weeye magaalada koonaheeda deganaa meesha cawaali la yidhaahdo deganaa magaalada ka baxsanayd xilligaas haddaba xaafad madiine ka mid ah ayaa nin ay isbedelayeen oo maalinba nini nebiga uu u dhaadhacayay oo magaalada intuu u dhaadhaco xadiidka uu usoo gudbinay ayaa maalintii ninkaasi uu lahaa ayuu soo maqlay magaalada inay ku faaftay nebigu inuu dumarkii furo waa kii cumar ibnu khadaab yimi ee nebiga u yimi su-aashii weydiiyey ee nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa ma dallaqtu nisaai maan furin waxaweye dumarkii warkaasina mashhuur buu noqday magaalada waa ku faaftay waayo waa ogsoon yihiin waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam afdalu khalqi illah oo magaaladuna xilligaa bulshadu wax munaafiqiina mooyaane wada muslimiin ay yihiin sheekada noocaas haddii ay soo baxdo oo qof ku ijtihaaday markii nebigu dumarkiisa ka fogaaday ee waxa weeye meel ka duwan uu degay ee aanu la seexanayn in waxa weeye xaaladu talaaq ay tahay qofku hadduu u maleeyo oo sidaa uu ku gudbiyo inay wax faafaysa tahay waa wax la fahmay laakiin warka noocaas ijtihaad buu ku dhisna iyo male ayuu ku dhisna walidaalika madiinila hadday isku waafaqdo waxa weeye mutawaasir noqon cilmi qafcigana faa'iideyna shardigaasina waa muhim inuu xisi ku dhammaado waxaasaan maqlay iyo waxaasaan arkooda ku dhammaado hadduu sidaa noqdo culimadu waxay leeyihiin cilmi qaciya ayuu faa'iideyna hadda in badan oo inaga mida waxaan filayaa london may jirin soo ma lama maka haddaan ku tusaaleeyo aayaad iyo axaadiis badan baa tilmaamay oo iyada waaba sharciba markii de in la rumeeyo oo magaalada maka la yidhaahdo iyada aayaadka iyo axaadiistaa sheegaya laakiin magaalada london la yidhaahdo hadda nin haddii loo yimaado yidhaahdo magaalada london la yidhahdaa soo ogaaday wax jira maa ka rumaysa mayna soo ma cidi ka aqbali mayso waayo magaalada london sidii laynoogu soo celcelinayo oo dad kala duwan inooga sheegayay halkani waa b b c london baa idaacadda laga leeyay waxaa islaamahaas imanaya odayaal baa imanaya dad badan baa soo degaya xaggaad ka timi london xaggaad degan tahay london xaggaad ka soo hadlaysaa london dabadna waxay noqotay wixiiba wax maqtuuca cilmigaa yaqiiniga aada xasilisay hadhow qof inuu kuu yimaado u yidhaahdo london waa ben wax london la yidhahdo majirta laga rumaysana waayo cilmigaa aada xasilisay waa cilmi yaqiiniya oo waxa weeye qaabab kala duwan kuusoo gaaro qaabab kala duwan kuusoo gaaro idan mutawaatirka culimadu ay ujeedaan waa ta noocaatay shiiku wuxuu inoo tilmaamay cadad inaanay lahayn cadad ma leeyahay mise mara yacni ma heli karnaa cadad inoo faa'iideynaya waxa weeye masalada aynu tilmaanay oo ah in caadadu ay ka dhigayso inay mustaxiil isku waafaqaan yani caadadu inay mustaxiil ka dhigayso dadka noocaasi inay been sheegaya cadadkaas ma la sheegayaa culimada qaar waxay yidhahdeen cadad waa le qole waxay yidhahdeen waa afar iyo wixii kasii badan qole halkasi ka baxa wixii afar ka badan waxa weeye ilqaau arbacati fiihi raajixu wma zaada calayha fahuwa saalixu waa kii naadin jira afar waxa weeye in la ilqaynayo oo aan waxa weye la tixgelinayn waa xoog badan laakiin afar wixii ka badan iyadu waa munaasib buu leey idan shan bay qola ka bilaaban yani shan hadday isku waafaqaan laakiin shanta waxaa loo baahan yahay caadadu inay mustaxiil ka dhigto waayo sifaat baa keena inay cadado keliya ma keeno sifaatkuna waa keena shan baa laga yaabaa inay inoo faa'iideeyaan shaygaasi inuu sugan yahay oo qaci iyo yaqiin inoo faa'iideynaya shan la mida waxaa laga yaabaa halkaa inaanay garin qolo kale waxay yidhaahdeen waa toban sida suyuudi waxa weya uu xoojinayo falmutawaatiru wa qawmun xadadu licasharatin wahwa ladaya ajwadu qolaa toban ku xadiday aniga kaasaa agtayda wanaag badan tobanna waa ley qolo kale waxay yidhahdeen labiyo toban waqaطacnaahum itnatay casharata asbaaba iyagoo daliishanay qolo kale waxay yidhaahdeen waa arbaciin waاkhtaara muusa qawmahu wawacadna muusa halaaiina laylata waasbamnaha bicashrin fatana miqaatu rabbihi arbaciina layl arbaciinkaasay aayadda ka soo qaata arbaciin baa laga bilaabaya wixii ka sii qolo kale sabciin bay yidhahdeen waاkhtaara muusa qawmahu sabciina rajula limiqaatina qolana toddobaatan bay yidhahdeen laakiin aqwaashaasoo dhani waa daciif raajix waxaa weya mutawaatirka in la eegayo tilmaantiisa in la eegayo laakiin cadadka aan la eegay waxaa laga yaabaa tobannin inay inoo faa'iideeyaan qaci inoo faa'iideeyaan sifaatka iyo tilmaamaha ku qumaya waa dad aada loogu kalsoon yahay waa dad meelo kala duwan ka yimi waayo dadki haddii la yidhaahdo waxa weeye qoladii baarlamaanka ama shirka noocaas qoladii u fadiday war bay sheegeen haddii layidhaah maadaamay meel wada joogaan dad dani ka wada dhaxaysana ay tahay boqollaalna ay yihiin waxaaba laga yaabaa kun inay yihiin haddii ay soo baxaan oo afhayeenkooda u hadlo inta kalena ay daba fadhido yidhahda aan ku waafaqsanna waxa weeye odhan mayna waa mutawaatir hadalkaasi waa qad sababtoo ah dee maadaamay meel wada fadhiyeen waxaa laga yaaba inay ku heshiiyeen kumanaan haddii ay gaadhaan cadadkaasi waxba faa'iideyna laakiin toban qof aynu ku kalsoonna oo diintooda iyo waxa weeye cadaaladooda lagu kalsoon yahay midiba meel ka yimi tobankaasina aanay is aqoon xidhiidna aanu ka dhexayn aqoonna aanay isulahayn tobankuba war ayna wada sheegaan waxaynu faa'iideynayaan waxa weeye warkaasi inuu sugan yahay ayaynoo faa'iideyn warkaa ay sheegayaan haddii qaraa-intiisa la sii hayo oo waxyaabo sii xoojinaya la sii hayo iyaduna way sii xoojinaysa way sii xoojinaysa walidalik waxaan leenahay sida raajixa ah cadad lama eegay waxaa la eegayaa qaraa-inta meesha taalla ee xoojinaysa iyo waxaynu kaloo xoojinaysaa tilmaamaha dadka wax inoo soo gudbinayaa ay leeyihiin iyadana waa la eegaya walidalik waxaa laga yaabaa toban ama labaatan inay qaciyo yaqiin inoo faa'iideeyaan kumanaan ama boqolaalna aanay inoo faa'iideyn baa laga yaaba sidaas ayaa waxaa weeye raajixa oo xoog badan culimadu waxaay tilmaameen xadiidka mutawaatirka ah in ay culamaa ulxadiid aanay ka hadal ee usuuliyiinta ayaa ka hadal shayga mutawaatirka la yidhaahda mustalaxa xaqiiqatan kama mid ah kama mid ah waxaanu uga mid ahayn mustalax sida xaafidku inoo keeni doono baaritaan buu u baahanya waatan la yidhaahdo ninkaasi waa lagu kalsoonyi ninkaasi waa qof caadila waa qof xifdi leh shuruud baa la eegaa baaritaan baa lagu sameeya laakiin mutawaatirka waxaa la yidhaha baaritaan laguma sameeyo faa'iideynta uu faa'iideynaya qadciga wax baadhitaan lagu ogaanaya ma warkii sida uu kugu soo noqnoqonayo ee dad badan inay kuugu sheegayaan ayuu wuxuu ku faa'iideynaya waxaasi inuu maqtuuc yahay walidaalika mutawaatirku uma baahna in dadkiisa la baadho la yidhaahdo ma nin xifdilaba oo wax xifdiya mise waa nin ilow badan loo odhan maayo loo odhan maayo ma nin siqaaba mise waa nin faasiq la eegi maayo bal ma muslim baa mise waa gaal la kala eegi maayo xataa culimmadu waxay yidhaahdeen gaal iyo muslim waa isku mid watac bisidqi khabari tawaaturi wasawi bayna muslimin wa kaafiri ayaa culimmadu tilmaamay tawaaturka qaci ka dhig maqtuuc ka dhig wasawi bayna muslimin wa kaafir gaal iyo muslim nafsi waayo cilmigay faa'iideynaya kumay faa'iideyn waxa weeye qofkani inuu yahay qof lagu kalsoon yahay kumay faa'iideyn ee waxay ku faa'iideeyeen caadadu inay mustaxiil ka dhigayso dadka intaa leegi inay been sheegeen inay mustaxiil ka dhigayso walidaalika boqolaal gaala hadday noo yimaadaan oo aan is aqoon oo xidhiidh aanu ka dhaxay qaraa-in kalena ay la socoto war ay noo sheegaan waynu qacinayn waa mid la qacinayo weeye warkaas inuu sugaya dabcan hadda caalamku waa isbedelay xilligii waxa weeye xaafid ibnu xajar iyo xilliyadiisii aad bay waxa weeye isaga adkay dadku inay xiriir yeeshaan laakiin hadda de caalamkii tuulo keliya ayuu noqday waxaa laga yaabaa in caalamkao dhan inta laynooga yimaado haddana xiriir laleeyahy oo mid waliba wadankiisa isagoo jooga ka kale ama telefoon ama naska ama waxyaabo lamida uu kula xidhiiray uu kula xidhiiray ama warkaa la sheegayo in naska la soo geliyey dabeedna nin waliba waxa weeye taa wax ku dhisan walidaalig waxyaabihii culimmadu ay sheegayen wax badan baa iska bedelay laakiin haddii ay dhacdaba dad badan oo gaala ah oo aan is ogeyn ay war inoo soo gudbiyaan caadaduna ay mustaxiil ka dhigayso dadkaasi inay been isku waafaqaan waxaan leenahay warkooda wuxuu noqonaya qadcibu noqonaya oo waa la aqbalaya sidaa haddii ay tahay oo gaal iyo muslim nin xifdilayo nin ilow badan nin faasiqa iyo nin caadiloo wanaagsan intaba aan loo kala eegay waxaad ka fahmaysaa qawaaciddii culumulxadiidka inu ka baxsayan sidaa awgeed culimmadu waa tilmaameen oo waxay yidhahdeen xaafid alkhatiib albaqdaadi ayaa kitaabkiisa alkifaaya aynu soo sheegaynay ku sheegay cidii ugama horrayn bay culimmadu tilmaameen isaga ayaa soo geliyey cilmiga mustalax laakiin waxa ka hadla usuuliyiinta ayaa ka hadla oo waxa weeye baabka usuulka ayuu munaasib ku yahay maadaama la aqbalayo xagga sugnaanshaha waxaa laga eegayaa adilada kale inuu ka xoog badan yahay maadaama qadci uu ku sugnaaday iyo xagga xujada iyo masaa-isha ku dhisan naskiga iyo wixii lamida ayaa waxa weeye looga hadla walidalik baabu usuuli fiqhi weeye laakiin baabu almustalax ma aha sida xoog badan xaafid ibnu salaax waxa uu yidhaahdaa lama soo helayo xadiid mutawaatira la soo heli maayo yacni shuruudaa loo sheegay hadda aynu sheegaynay xadiid laga soo helay oo nebiga ina gaadhsiinayo nebiga lagu gaadhayo bi haadihi alawsaaf lama soo helayo waxaa laga yaabaa in loo sheegto taa laftiisa ma ogola in dad ay u sheegtaan xadiidkii man kadaba calaya mutacamidan inay mutawaatir ku sheegaan baa laga yaabaa walidaalika wuxuu sheegtay inuu yahay yacni midaan la helayn xadiidka mutawaatirka laakiin taa culimadu waa ku bushiyeen oo waxay yidhaahdeen sawaab ma ah wa bacduhum qad iddacaa fiihi alcadam wa bacduhum cizatahu wahwa wahan yacni culimada qaar baa waxay sheegteen in lala yahay mutawaatirka inaan axaadiista laga soo helin qolo kalena aada buu u yaryahay bay tilmaameen wahwa wahan taasina waa khalad ay ku wahdiyeen bal isawaabu anahu kaiiru wa fiihi limualafu nadiiru sawaabku wuxuu yahay inuu badan yahay oo axaadiis badan oo tusaalaha loo helay waxaana kutub baana laga alifay kutubtaana waxaa ka mid ah zarkashi iyo suyuuti iyo kataani iyo culimo badan ayaa waxawa kutubka alifay tusaalayaashiisu waa iska badan yahay labaan uu qaybsamaa inuu waxa weeye lafdan wa macnan mutawaatir u noqdo oo bimacnaa lafdigi wa man kadaba calaya mutacamidan ayaa mutawaatir saxaabo aad iyo aada u badan iyo taabiciin badan ayaa waxay inoo soo naqliyeen lafdigaa man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar asaaniidii mutawaatir bay noqotay lafdigii xadiidkuna mutawaatir buu noqotay ka waxaa la yidhaahdaa lafdan wa macnan waana ka ugu xooga badan wey anwaacda mutawaatir kaasi waa nooc man kadaba calaya mutacamidan baa tusaaladaa nooca labaad oo isagu kaa ka badan waa inuu macnuhu mutawaatir u noqdo yani alfaada axaadiisu isma waafaqsana laakiin macnuhu ay faa'iideynayaan baa iswaafaqsan macnahana waxa laga wadaa intaa isku waafaqeen kaana tusaalayaashiisu waa badan yihin waa sida axaadiista tilmaamaysa almasxu cala lkufayn axaadiistiisa toddobaatan saxaabi ayaa culimadu ku tilmaamaan inay soo warinayso toddobaatan saxaabi wax ku inuu nabigu kufeyn ka masaxay laakiin axaadiistaasi isku lafdi maaha mid waliba waa lafdi iyo waa qiso kale laakiin khulaasada inooga soo baxaysaa waxaay tahay masxu cala alkufayn nebiga inuu kaga sugan yahay si maqtuuca oo la guliyo waxaa lamid ah axaadiisu lxawl xawlka nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisu aada bay u badan saxiixaynkaaba axaadiis badan ku sugan saxaabo badan kutubta kalena waa ku badan xawlkaas axaadiista tilmaamaysa waa kala duwan lafdi ah ina likulli nabiyin xawda wa ina xawdi kada wa kada xawdi maa bayna cadan ilaa ayla oo nebiga xawlkiisa sifaynayo amaamakum xawd hortiina xawda ah alfaad kala duwan ayaa nebigu kaga hadlay xawlka aw u sheegay alfaadaas waxaynu kala baxaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xawl ama balli laga cabo maalinta qiyaame inuu leeyahay ayaynu ka faa'iidaysan lakiin axaadiistaasi isku alfaamo waxaa la mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii uu ducaysanayo inuu qacmaha kor u qaadayo xaaladda ducada waa mutawaatir laakiin lafdi keliya laynooguma soo naqlin ama qisa keliya oo waxaa weeye isagoo khudbadii jimcaha istisqaa ku samaynaya qacmaha ayuu kor u taagay salaatul istisqaa isagoo dadka tukinaya qacmuhu kor u taagay safa iyo marwe isagoo ku ducaysanaya qacmaha ayuu kor u taagay caraafa isagoo ku ducaysanaya qacmaha ayuu kor u taagay qisooyin badan baa la hayaa oo nabigu isagoo ducaysanaya qacmaha uu kor u taagay idan waxaan leenahay waa mutawaatir macnawi tusaalayaashiisu sidaa haddii loo eego aad bay u badan yihiin culimada alifayna waxay yidhahdeen laba boqol oo xadiid wax ku dhow dhow ayaa la helayaa oo waxa weeye mutawaatira ayaa la helaya waana ka bacdu ahlicilmi ku naqdiyeen naqdiga macruufka ah wa mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilahi baytan waxtasab waru'yat shafaacat wاlxawlu wamasxu kufayni wahadihi bacd laha xadiidu rafci lilyadayni wاlxawdi wاlmasxi cala lkufayni waa ka naadintii kale lahaa yani waxa weeye waxyaabaha mutawaatirka ah waxa tusaale u ah xadiidka man kadaba calaya mutacamidan tusaale u yahay xadiidka man banaa lilahi baytan man banaa lilahi masjidan iyo baytan kaasina tusaale u yahay bana allahu lahu baytan fi ljanna wa ru'yatun ilahay in la arkayo maalinta qiyaame axaadiistiisu waa badanta shafaacada nabiga calayhi salaatu wasalaam xawl iyo waxa weeye masxu cala lkufayn iyo axaadiis lamidka halkaa waxay nooga soo baxaysaa mutawaatirka tusaalayaal badan in loo helayo oo waxa weeye uu yahay wax la helayo ayaynu ka faa'iidaysanayna shiikhu wuxuu yihi wathani ka labaad waxa uu yahay almashhuuru waa xadiidka mashhuurka ah mashhuur waxaa la yidhaahdaa waa wixii caana wixii caana ee bimacnaa faafay ayaa waxaa la yidhaahdaa mashhuur baa la yidhahda ee la ogaaday wahuwa mashhuurku almustafiidu waa ka mustafiidka la yidhaahdo calaa ra'yin haddii qowl lagu socdo culimadu ay ku tageen waxaynu soo tilmaanay haddii warkii uu nagu soo gaadhaano xadiidkii bilaa cadad mutawaatir baa lagu magacaaba waynu ka soo baxay hadduu kooban yahay laakiin laba wax ka badan uu ku kooban yahay waa saddex ama waa afar ama waa shan ama waa toban ama waa labaatan laakiin muu gaadhin mutawaatirkii yaqiinta faa'iideynayay muu gaadhin hadduu sidaa yahay waxaa la yidhahdaa mashhuur baa la yidhahda mashhuur ayaa la yidhahda bimacnaa hal iyo laba inuu ka badan yahay mutawaatirkiina aanu gaarin kasa waxaa la yidhahdaa mashhuur badan dabcan waana mashhuur isilaaxiya cinda almuxadisiin mashhuur baa lagu magacaaba sanad asaaniidda ka mid ah ayaa waxaa soo warinaya saddex nin saddex kaley ka qaateen afar bay ka qaateen shan bay ka qaateen shantaas saddex bay ka qaateen nooca haddii uu yahay oo saddex aanu hoos uga dhicin waxa lagu magacaabaya mashhuur baa lagu magacaabaya mustafiidkuna waa lamid mustafiidku ma lamid baa mise waa ka duwan yahay xaafidku wuxuu yihi waa lamid haddii qowl lagu socdo qowlkaa isagaa tilmaama in mashhuur iyo mustafiid isku mid yihiin qolo kale waxay yidhaahdeen way kala duwan yihin oo mashhuurku waa kaa aynu sheegna laakiin mustafiid bilow iyo dhammaad waa isku mid oo bimacnaa waa saddex saddex ilaa dhammaadku saddexku noqonay ama waa afar ilaa dhammaadka afar buu noqonay ama shan buu ka bilaabmayaa sanadkao dhani waa wada shan bilow iyo dhammaad hadduu isku mid noqdo waxaa la yidhahdaa mustafiid baa la yidhahda hadduu kala duwanaadana waxaa la yidhaahdaa mashhuur baa la yidhahda sidaasay bacdu ahlicilmi ay ku kala duween laakiin mustafiidku muxadisiinta in badanoo ka midi waxa weeye ma sheegaan oo waxa sheega qolada usuuliyiinta abaa sheega usuuliyiinta ayaa sheega mustafiidna waxaa laga keenay waa wixii faafay faaba almaau biyihii ayaa fatahay webiyi ayaa fatahay faaba almaau baa laga keenay kanina maadaama uu badan yahay uu fatahay ka waxaa la yidhaahdaa mashhuur baa la yidhahda mashhuurkaana waxaynu ku tilmaanay inuu yahay ka musطalaxa lagaga hadlo mid kale ayaa culimadu sheegaan oo musطalaxa aan ahayn kaasina waxa uu yahay mashhuurka aan musطalaxa ahayn bimacnaa ka lugawiga ah ee caanka noqday xadiid hadduu doono mawduuc haba noqdo oo been abuur haba noqdo hadduu faafo oo dadka dhexdiisa ku faafo waxaa la yidhahdaa mashhuur ayaa la yidhahda laakiin mashhuurkii isilaaxigaama axaadiis baa iska faafa dadka dhexdiisa oo waxa weeye dadka agtiisa caanku noqda bulshooyin bulsho walbana axaadiista agtooda caanka ah oo waxa weeye bii-a kastaaba axaadiista caanku ah ahlulcilmiga laftooda waxa weeye qolo walba xadiiska agtooda caanka ah oo qolo waliba xadiidka ay aadka u daliishadaan ama ay aadka u tusaaleeyaan ayay waxa weeye agtooda caanka noqonay walidalik usuuliyiintoo kale agtooda caan waxa ka ah cufiya liummati alkhaطأu wاnisyaan gafka iyo ilowga ummadda in laga cafiyey agtooda caan buu ku yahay waayo aad bay ugu baahayen aad bay u daliishadaan aad bay kutubtooda ugu sheegaan agtooda caan buu ku yahay laakiin caannimadaasi ma صaxiix ba mise waa daciif tilmaami mayso naxwiyiinta agtooda iyo lugawiyiinta nicma alcabdu sohay low lam yakif illaaha lam yacsihi oo masaa'il badan oo naxwa ay ka qaataan ayaa agtooda caanka ah fuqahada markay talaaqa ka hadlayaan waxay ku bilaabaan aqrabu alxalaali ila allahi alaaq fuqahada badankooda waa sheega waa xadiis bay isku khilaafsan yahiin madaciifka mise waa saxiix muxadisiintu in badanoo ka mida waa daciifiye laakiin fuqahada agtooda caan bukay kama tagaan xukmu alaaq markay ka hadlaya oo ku bilaaba aqrabu alxalaali ila allah aalaaq bayda agtooda caan bukay laakiin muxadisiinta agtooda in badanoo kamida daciifa ku mashhuurkaas maadaamuu muhim yahay culimadu aad bay u banayeen kutub badanna waa ka adlisay zarkashi baa kitaab ka adlisay atankira fi laxaadiis almushtahira waxaa kaloo ka adlisay sakaawi kitaabka ugu caansan almaqaasid alxasana fi ma ishtahara min alaxaadiisi cala alalsina axaadiista dadka carabadooda caanka ku ah kashfu lkhafa ومزيل الإلباس فيما, فيما اشتهر على من الحديث على ألسنة الناس عجلوني قاضي عجلوني ولا لم يجلسه طابعا أي وحوية لذلك حتى نفسي إذا حل غنين تشوغنو أحاديث عام كأ صدبا صنعية ومن بوضع لشيء الأحاديث المشهورة في رمضان مش رمضان هذه أي صدقة أحاديث بعام وضعوا بدي شوي استعمالات oo waxaa weeye la faafiya axaadiistaas kuwa beena iyo kuwa daciifa iyo kuwa saxiixa intaba waa leeda xajka haddii la joogo axaadiis baa caam man xaja walam yazurnii faqad jafaanii baa ka mida waa mawduuc dadkaasiisa caafisay haddii la xajiyo waa in nabiga la booqdaa haddii kale nabiga waa la gooy waa mawduuc kuwa saxiixana waa caan mawaasimta axaadiista caan walidalik waa la baneeyey hadda xitaa maqaalaad baa laga sameeyaa alaxaadiiu almashhuuratu fi lnak internet oo caalamkuba hadda ay soo galaan axaadiista ku faafsan ee caanka ka ah oo ina la kala shaaqeynay ilaya xadiidkaas internetka ah buu dhex galay laakiin waa been wey waa mawduuc halayska hodiy xadiidkaasi waa daciif xadiidkaasi waa saxiix oo waxa weeye lagaga hadla halkan waxaad ka faa'idaysanaysa cilmigan inaanu dhammaan haddaa la samaynayo caawadan aynu fadhino ayaa xadiid cusub la samaynaya xadiid cusub laga yaaba in la samay walidalik oo dadka uu ku dhex faafo sideedabana bulshada waxay u dhagan nugushahay bulshada soomaaliyeed oo keliya maaha bulshada uma ummaddu sideedaba wixii khalada ayay u dhagan nugushahay xadiis bukhaariga muslima haddii loo sheego waa la ilaawaya ka mawduucayna waxaa laga yaabaa bariya galbeed inuu ka daro oo u faafo oo u faafo walidalik dad badan haddaad weydiiso axaadiista wahayo waxaa laga yaabaa in badanoo ka mid inay daciifka oo la helaya axaadiis saxiixa oo ka kaafinaysa la helaya masaladaasna waa muhim kolle waxaanu dul istaagi doonaa insha allahu tacaala markaynu ka hadlayno axaadiista mawduuca ah iyo wixii looga baahan yahay in lagula dhaqmo shiiku mashhuurka saasuu u sheegay wuxuu yihi wthaaliu ka saddexaad alcasiizu casiiz bal ka saddexaad yani aw bihimaa la soco wuxuu inoo soo yihi waxa weeye aw maca xasrin bimaa fawqa اثnain aw bihimaa aw biwaaxid hadda waxaynu joognaa aw bihimaa laba in lagu koobo laba in lagu koobo waa ahaali waa kii saddexaad alcasiiz waa casiiz baa layihaha walaysa ma aha casiizku sharطan shardi uma aha liصaxiix xadiidka صaxiixa shardi uma aha khilaafan anagoo khilaafsan liman zacama ciddii sidaa sheegata ciddii sidaa sheegata anagoo khilaafsan casiiz waxaa laga keenay min caza ayaa laga keenay cazana macaanideeda waxaa ka mid ah shaygu inuu qaliil noqdo waxaa leeyahay shaygaasi waa casiiz bimacnaa waa naadir wax la helaya maha hada kitaabun casiiz yani waa naadir wax la helaya maha alaabtani waa casiiz wax la helaya maha casiiz macnaha waa loo isticmaal walidalik sidaa haddii aynu ku macnayno oo macnaha lugawigaa ku dhisno xadiid laba laba ah in la helaa waa qaliil waa qaliil ama casiiz in laga keeno bimacnaa ishtadda wa qawiya caza bimacnaa qawiya waishtadda sida aayadda ilaahay uu yihi id arsalnaa ilayhim ithnayn laba ayaanu u dirnay facazazna waxaanu ku xoojinay labadii bitaali mid saddexaad cazazna caza wey oo xoojin laga keenay oo bimacnaa maadaama laba ay soo warinayso mid buu ahaa mid labaad baa ka dabayimi kaa labaad kii hore ayuu xoojinay oo waxa weeye xoojin uu yahay sidaana waa loogu magacaabay labadaa macnaba kaa doonta ku macnee casiiz macnaha lugawiga halkaasa laga keenay macnaha istilaaxigaana waa laynoo sheegay xadiidka laba nin ay inoo soo warinayaan casiiz baa la yihahdaa mushtara wantaa lmawduuc dabaqaadka isnaadka oo dhani ma inay laba laba noqdaanba waxaan leenahay taa loogama jeedo waxaa looga jeedaa dabaqaadka isnaad dabaqada saxaabada ama taabiciin ama taabicu taabiciin ama tabacu atbaac ama dadkii ka dambeeyey dadkii kala dambeeyey xadiidka inoo soo gudbinay in dabaqaadkiisa dabaqada ugu yar ay noqoto laba inta kale haddii ay ka badantay waa casiiz waayo waxa weeye qaacidadu waxa ay tahay baabka waxaa la xisaabiyaa dabaqada ugu yar baa magaca qaadanaysa waxaa laga yaabaa dabaqo dabaqaadkii ka midi inay mutawaatir noqoto saxaabadii aad bay u bateen waa boqolaal wey xadiidka inoo soo gudbinaysa laakiin taabiciintii ka qaatay ayaa iyagu mutawaatir may gaadhine mashhuur bay noqdeen mashhuur bay noqdeen dadkii kasii qaatay kusii xigay ayaa mashhuurkii hoos uga dhacay oo laba ayay noqdeen casiiz bay noqdeen casiiz bay noqdeen sanadka noocaas maxaynu ku magacaabay casiiz baa lagu magacaabay waayo ka ugu yan baa magaci qaba idan kaasaa casiiz bu casiizkaasna culimadu waxay yidhaahdeen waa badan yahay tusaalayaashiisu waa badan yihiin haddii qaabkaa aynu u dhigno oo ah dabaqaadka isnaadka in laba laga helo inta kalena ay ka bataan ama ay laba noqdaan laakiin bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waxa weeye mid la soo helaya maaha waa wax la waayey tusaale mara cadam bay ku sheegtay qolana waxay yidhaahdeen waa la helayaa laakiin waa qaliil aad bay u yar ibnu xibbaan baa ka mid oo isagu wuxuu leeya ibnu xibbaan xadiidka casiiska la yidhaahda lama helin wax la soo helaya maaha waa la sheegay laakiin tusaale ma laha ta noocaas laakiin culimadu waa ku bushiyeen oo waatuu lahaa naadimkii walibni xibbaan alcasiizu maa wujid bisharطihi الsaabiqi laakin lam yujid walibni xibbaan ibnu xibbaan waxaa u sugnaaday oo uu leeyahay alcasiizu maa wujid xadiidka casiizkaa lamaba helinba shardigaa aynu soo sheegnay laguma helin laakin lam yujid laakiin hadalka ma wanaaji oo hadal wanaagsan maa hadalkaas oo bimacnaa hadal صaxiixa oo sawaaba ma aha ee waxa weeye salaya badan ba badhel shiku wuxuu inoo tilmaamay xadiidka casiiska aynu tilmaanay shardi uma aha xadiidka صaxiixa oo bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihin xadiid cidda inoo soo gudbinaysaa si kasta haddii loogu kalsoon yahay haddii laba iyo ka badan aanay noqon oo casiiz aanu gaadhin la aqbali maayo la aqbalin shuruuda صaxiixa waxaa ka mid ah inuu xadiidkii casiiz yahay ayay ku tagtay sidaana xaakimka ayaa laga soo naqliyey xaakim abu cabdillaahi اxaakim ayaa laga soo naqliyey hadal macnihiisu sidaa uu yahay ayaa waxa weeye laga soo naqliyey wuxuuna ka hadlayey صaxiixeynka bukhaari iyo muslim buu ka hadlayey walidaalika culimadu ma waxay leeyihin xadiidka صaxiix oo dhan buu ujeedaa oo uu leeyahay xadiidka صaxiixa ah waa inaanu laba ka hoosay masaasuu uga jeedaa mise wuxuu uga jeedaa xadiidka bukhaariyo muslim ayaa waxa weeye laba aan ka hoosayna ayaan ka hoosayna labada kii loo dhigaaba waxa weeye khalad ibn اlcarabi qaadiyii maalikigi ahaa ee muntaqaa fii sharxi muwaطa'i malik iska lahaa ayaa isaguna mas'alada aada u difaacay oo ku nuuxnuuxsaday in xadiidku hadduu صaxiix noqonayo طabaqaadkiisoo dhan looga baahan yahay inuu noqdo calى اaqali laba inuu noqdo oo bimacnaa casiiz uu noqdo taana culimadu waxa weeye waa naqdiyeen oo waxa tusaale inagaga filan imaamu الbukhaari kitaabkiisa صaxiixa ah oo la ogsoon yahay aصaxu اkutub inuu yahay bacda kitaab الlah kitaabka ugu صaxiixsan marka kitaabka alle looga yimaado culimadu ay isku waafaqeen badankooda ay ku tageen ayaa waxaa ku sugan axaadiis badan oo waxa weeye lala keliyoobay oo lala aan gaadin oo bimacnaa dabaqaadkii isnaadka laba aanan gaadin oo waxa weeye mid keliya uu soo wariyay bal haddaynu soo dhaweyno صaxiix albukhaari xadiidka uu ku bilaabmay iyo xadiidka uu ku dhammaanay labadaba dabaqooyin badan ma aha hal dabaqo dabaqo waxa leeyahay saxaabada taabiciinta taabicu taabiciinta xadiidka uu ku bilaabmayo bukhaari iyo ka uu ku dhammaanay labadaba waxaa ku sugan dabaqaad badan oo lala keliyey oo xadiidka uu ku bilaabmayo waa xadiidkii inama alacmaalu binniyaat watana arbaciinka ku sheegay xadiidkaas cumar ibnu lkhadaab baa nebiga kala keliyoobay saxaabi kale kama arkay idan dabaqada saxaabada cumar ibnu lkhadaab unbaa laga haya hoos uga soo dhaarta taabiciinta calqamat bnu waqaas allayt ayaa la keliyo nin labaad lama hayo hoos uga sii dhaadhac waxa weeye moxamed ibnu ibraahim ataymi oo isaguna waxa weeye taabiciya ayaa waxa weeye isaguna inooga soo gudbinaya calqama nin labaadna lama hayo ninkaana waxaa kala keliyoobay yaxya bnu saciid alansaari shiikha la yidhahdo isagana cid wehelaysa oo moxamed ibnu ibraahim ka qaadayta lama hayo waa imse dabaqo ya waa cumar ibn khaaab calqama ibn waqaas allayt maxamed ibnu ibraahim ataymi yaxya ibnu saciid alansaari yaxya waxaa ka qaatay wax mutawaatir gaari toddoba boqol lagu sheegay xaafidkuna wuxuu yihi toddobadii boqol dabagal baan ku sameeyey laakiin boqol iyo xoogaa baan soo xasriyey laakiin bacdu ahlicilmi baa yidhi toddoba boqol ayaa waxa weeye gaadhay idan xadiidkaasi waxaa lagu bilaabay bukhaari dabaqo keliya ma ah ee dabaqaadkaa badan baa lala keliyey xadiidka ugu dambeeyaana waa shabaha oo bukhaari kitaabkiisa wuxuu kusoo gabagabayey xadiidkii ahaa kalimataani khafiifataani cala lisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi alcaiim kitaabkaa xadiidkaas kusoo khatim xadiidkaana waxaa la keliyaystay abi hurayra cid labaad lama hayo saxaabi labaad lama hayo isagana waxaa kala keliyaystay taabiciga abi zurcalila ibn camr ibni jariir taabiciga la yidhaahdo ayaa kala keliyaystay nin labaad lama hayo isagana waxaa kala keliyaystay cumaarat bnu lqacqaac ninka la yidhaahdo nin soo labeeya lama hayo laba qaro ninkaana waxaa kala keliyaystay muxamed ibnu fudayl ninka la yidhahdo muxamed ibnu fudayl nin soo labeeya lama hayo maxamed ibnu fudayl baa waxaa ka qaatay muxamed ibnu ishkaad iyo culimo kale oo ah shuyuukhdii bukhaari oo muxamed ibnu ishkaad xadiidkan waa sheekha bukhaariga idan waxay noo cadaynaysaa maadaama uu ku bilaabay oo uu ku dhameeyey bartamaha kumanaan xadiis baa ku sugan in tusaalayaal badan oo kale la helayo taana waxa weeye waynu ka faa'iidaysanayna tusaalayaashuna waa badan yihi marka waxay leedahay khulaafadu waxa ay tahay in waxa weeye shardi aanay u ahayn sida xaafidku uu inoo sheegay xadiidku inuu ansaxo shardi uma aha in waxa weeye laba ay soo wareyso oo labada xadiid aynu tilmaannay labaduba waa muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay saxiixa halkii ugu awooda badnayd ayay waxa weeye ka gaadheen ayaynu leenahay maca dalik haddana dabaqaadkii waa lagula keliyoobay xaafidka la yidhaahdo abubakr ibn lcarabi oo aynu tilmaanay ayaa wuxuu ka jawaabay xadiidkii inama alacmaalu binniyaat oo waxa uu yihi haddii ishkaal laygu keenaa waataynu soo tilmaanay inuu ku tegey xadiidka saxiixa in looga baahan yahay laba inay soo wariso ishkaal buu keenay ah waxa weeye haddii la keeno xadiidka inama alacmaalu binniyaat waxaan kaga jawaabayaa buu leeyahy nabigu calayhi asalaatu wasalaam markuu xadiidkaa sheegayey mimbarka ayuu kaga khudbaday khudbad bay ahayd khudbadiina dad badan baa dhegaysanay markuu cumar ibnu khadaab isaguna ku khudbadeeyey saxaabo badan baa dhegaysanay saxaabo badan ayaa dhegaysanay saxaabadaasina kumay beenin oo may odhan xadiidkaa anagu nebiga kamaannaa maqal waayo cumar wuxuu u nisbeeyey inuu nebigoo mimbarka ka leh inuu ka maqlay sidaasuu ku bushi doonna wuxuu leeyahy maadaama saxaabadii ay aamuseen waxay tahay inay ku waafaqeen haddii ay ku waafaqeen waxay la mid tahay inay la maqleen haddii ay la maqleen waxay noqonaysaa dad badan inay yihiin saas waxay kaga dhegay laakiin culimadu waxa ay yidhaahdeen cumar ibnu khadaab saxaabadu inay ka aamusaan ugamay aamusin inay ku waafaqsan yihiin laakiin waxay uga aamusayaan in waxa weeye ay ku kalsoon yihiin oo maadaamuu nabiga ka soo naqliyo xadiidkaas kalsooni ay ku qabaan ayay uga aamusayaan taasna ka dhalan mayso in waxa weeye dad kale ay soo gudbiyeen axaadiis badanoo tusaalayaal ahna oo kaa aynu sheegna kitaabka lagu soo khatimayna hadalkaa waa bushinaysaa marka waxaan leenahay sida xaafidku tilmaamay waa sida saxiixa ah oo casiisku kama mid ahaa shuruuda saxiixa sida inoo iman doonta wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalam